waxaala wada kulmeen in arrintaas loo sii daayona madaxweynaha waa weydiisteen adeero wuxuu yidhi wasiirka waa la haystaa waa la dacweynayaa hay-adaa caalami ah iyo waxaa dacweynaya dad marka sidaas awgeed oo nin la dacweynayana lama sii dayn karo sharcigaana loo bandhigayaa waxa uun samayn karnaa inaan cadaalad darro uun lagu samaynin wasiirka si cadaalad macnaha arrintiisa loo galo sidaasaan samayn karnaa laakiin sii dayn madaxa marka wax badan markaan kala wada hadalnayna annaga aqli ahaan iyo maskax ahaan waxay noola muuqatay arrimo sida siyaasadaysan waayo sababtoo ah hadda ka hor waxaan arkaynay xeer ilaalinta ama muxuu ahaa maxkamadda sare ee banaadir oo kiisaska hadda lagu eedeynayo oo kaleeto daaqada ka tuurtay oo arrintaas beeni soo joojisay daaqada ka tuurtay madaxweynaha wuxuu yidhi weli waxaa dabagal baa lagu sameeyey mbs international iyo qolooyin baa haystay iyo dad kaleeto marka arrintaa lama sii dayn karou yidhi waa qof lagu dhegan yahana lama sii dayn karo marka macquul maaha laakiin xagga cadaaladaan fiirinayna inaan lagu xadbin wasiirka waxa ka jiro iyo hadday runtahay iyo hadday been tahay in sharciga lagu dhameeyo oo si cadaalada loogu qaado